Barakacayaashani oo ku nool kamamka Cadaani, Buule Guduud, iyo Fiyaaqiro oo ku yaala duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa xilligan wajahaya duruufo nololeed oo aada u adag bahayaha ay xilligan wajahayaan barakacayaashani waxaa kamid ah hoy la-aan, cunno yari iyo waxbarasho la-aan haddaba qaar kamid ah qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool kamamkaasi oo xaaladooda ka deeriyay ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday inay gargaar degdeg ah soo gaarsiiyaan oo ku rafaadsan barakacayaasha kaamka ibni aaqara ku jiro eh iyo raashin intaba haysane ila hooy la-aan intaba haysa eh iyo daawo wax dayac eh, tir ohon ku haysana kaamkaas ma lahan hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa sida ugu naxariiska badan kaamkaas ifii aaqaro oo biyo haysanin oo maxaan ku iraahdaa raashin lahayn oo maxay aheedee eh, hanguri aan lahayn iyo in nalaga soo caawiyo annagoo ka mid eh barakacayaashii kaamka ifii aaqaro ee, raashin la-aan asnagu haysto ee, soon asnagu soo socdo wax dhibaato walbaba ay nagu furan tahay cawada roob hadduu yimaado aan dhooqada dhex jiijiifno roobka nagu kormurulaayo iskool ma laha dugsi ma laha wax walbaba is- dhibaatadaas nagu haysato waxaanan rabaa ama aan ilaahay xigta aan ka codsanaynaa idinkana walaalahaynaa tihiin aan idinka codsanaynaa anigoo ismay xuseen maxamed kaamkaanaytu oo ib iyo aaqiro waxaa nagu haysta biyo la-aan waxaa nagu haysta hooy la-aan waxaa nagu haysta waxbarasho la-aan waxaa nagu haysta ilaahay kuma qaadaanataa musqulo la-aan maanta soon hadduu yimaado meel sooman culeysay nagu tahay ma qaadi karno waa soomanahay masaakiimanahay waana sii jilcanahay waxaan codsanaynaa inaa si deg deg leh wax noolagu soo qabto